marka abaarahan soo nonoqday siday sheegaan sanadyahanadu waxyaabaha sabab u ah waxaa kamida in cimiladu ay isbedel ku yimid taasi oo keentay in xiliyadii roobka uu di'i jiray uu di'i waayo haddii uu da-ana roobku yahay mid ka yar sidii hore taasaa ugu badanta la sheegay inay keeneen muxua abaarahan soo nonoqonaya sidoo kale waxyaabaha soo noqnoqonaya juska africa waxyaabaha kenya waxaa kamid a xaalif ay keenaan dadku gaar ahaan haddii la eego inay dhinac magaalooyinka ay degaan soomaalida oo kale dhirtii oo la jaraya oo dadka dhexleysanaan taas ayadana waxay kamid tahay waxyaabaha kenya abaarahan soo noqnoqonaya waxyaabaha kale kenya abaaraha soo noqnoqonaya waxaa kamid juska africa qaabkii dhulka loo adeegsan jiray oo isbedelay dhulka waxaa loo kala ootay beera beera loo kala ootay deedna dhuldaaqsimeedkiisa isku bedelo dhul la dego mar wal oo dhulka isku bedelo dhul la degana waxay waxay meesha noqotaa deegaan iyo magaala noqotaa taasna waxay keentaa inuu dhulkaasi xaalafo waxyaabaha kale keenaya iyaduna abaaraha soo noqnoqonaya waxaa kamid a inta badan qorshe xumo ku aadan si wax looga qabanayo abaaraha soo noqnoqonaya oo ilaa hadda aanay jirin meelaha meelaha qaar qorshe ay uga degsan si ay uga tacaali lahayeen abaarahan oo inta badan ay ku baraarugayaan mar alle markay abaartaasi dhacdo oo aad maqlaysa un qaladhaan layskula imanayo oo ah muxuha in dadka diyayiin lasoo gaarsiiyo baag iyo wixii lasiin jir lahaa taa qorshe xumaanta laftirkeedu waa takeenaysa abaaraha soo noqnoqonaya wan garta warbixin baad ka diyaariseen warbixintiina markaad eegtid tusaale ahaan ma jiraa xalal ma aragteen ama ma idiin muuqdeen abaarahan soo noqnoqonaya wax looga qaban karo runtii marka la eego anagu markaan eegnay mubaarisida aanu sameynay waxyaabahan ku aragnay waxaa kamid a inay fudud inay ka fudud tahay in xel la gaado markaan muxua abaaraha lala tacaalayo ay si degdegaa yimaadaan xalka ayaana ka fudud baanu qabnaa runtii ka xarun ahaan waayo balaayiin ayaa lagu bixinaya inta badan sidii abaaraha markay saa u dhacaan muxuha dadka wax loogu gaarsiina geeyo baad laakiin markan xalka laga gaadayo waxaa ku baxaysa lacag ka yar intaasi ayaa ku baxaysa ta koobaadaan silenahay maanta waa laga qaban horta ta koobaad waxaweyn in la sameeyo cilmi baaris dhamaystiran oo ku saabsan dhibaatooyinkan ay geysameen abaaraha soo noqnoqonaya taasi waxay sahlaysaa lafirkeeda in si fudud wax looga qabto ta kale waxaweyn xaalifkan ay dadku keenayaan qorshe waa in laga yeesho gaar ahaan jaridda dhirta oo kale iyo weliba qorshe laga yeesho dhifisha sababto ah in dhirta la jaraa waxta lagu rabo in dixi lagu helo ilaa iyo inta xal loo helo dhifisha lafirkeeda dhirta waa la saraya taasoo kale waxaweyn waa in qorshe laga laga helo wan garta waxyaabaha ay taan warbixinta sinisa waxa kamid lala yimaado adaptation strategy waxa loo yaqaano qaabkii abaaraha loola tacaalay tacaamili lahaa abaarihii way dhaceen ha laakiin qaabkiibaa loo loola tacaaminaya maaha in marka ay dhacaan un lacag la ururiyo biyeyo baag iyo qayladhaan la sameeyo waayo taasi waaba ka keenaysa inta biyaha la raadinayo ee lacagta la raadinayo in dadkii qaar ay ku dhintaan marka hore waxa weyan in la sameeyo goobo lagu kaydiyo cuntada waa in laga faa'iidaysto biyaha roobabka ee daxyada ku shubmaya oo la sameeyo biyo biyo biyo xidhan ee aan lagu baraarugin marka marka abaartu dhacdo marka maamulada oo kale door noocaa bay ka qaadan karaan oo kale qorshayaashan ama talooyinkan aad sheegteen inay tahay in wax looga qaban karo abaaraha runtii qorshuhu waa qorsho fudud tusaalehaan haddaynu somaliland soo qaadan oo kale geeskaska kasoo qaadan waxaa la kasayna magacaabay guddi abaaraha ku saabsan guddigan inta badan waxay ka shaqeysaa markay abaartu dhacdo in muxuu haye sidii xaalad degdega oo kale dadkan biyayadaa loo gaadsiin lahaa laakiin maamuladu waxa ay sameyn karaan in la magacaabo guddiyo u gaar ah ka gaashaamaysiga abaaraha oo muxua xilliga sidaa looga baxo abaarta oo kale ay guddigaasi shaqeyso oo ay la timaado qorshe lagula tacaamilayo hadiiba ay abaarta dhacdo maxaa inooga meel yaala ma jiraan muxuu haaye wax meel inoo yaalo oo marka ay saa u dhaco dadka la siiya waxyaabahaas o dhan inay sameeyaan baa muhiima markaa maamul waxay ka qayb gaa qaadan karaan in iminka la sameeyo tusaalahaan somaliland oo kale ay sameyso guddi iyada ka gaar ah oo ka duwan tan hadda joogta oo ah ka gaashaamaysiga abaaraha wan garta su-aasha ugu dambaysa dadka reer guuraaga ah dabcan iyaga qudhowda door bay ka ciyaari karaan arrimahan oo iyaga qudhowda waa inay waa cidday taabanaysay abaarahan soo laalaabanaya iyaga laftigooda wax mauga banaan yihiin wax ka qabashada oo kale idinka ma idiin soo baxday taas dabcan way uga banaan yihiin oo inta badan dadka reer guuraaga ah iyo dadka miyiga geyin waa dadka ugu badan iyaga laftigooda ka imanaysa xaalifka dhirta dhirka jaraysa inta badan muxuu haaye laga soo ibsadaa waa iyaga waa inay ilaashadata oo aanay jarin saana abaarahan ugu soo noqnoqon sidoo kale dhulka ay degayaan inay dhulka kala oodoos aha inay muxua dhulka ukala qaybsadaan weeyaan qayb ay degaan iyo qayb muxuu haaye dhulgaaqsimeed u noqotaa oo haddii hadhawta ay abaara dhaceen laftirkeeda ay noqoto halkii ay muxuu haaye ay sii kaysan lahayen ay noqoto marka runtii door weynba iyaga laftirkoodii ay ku leeyihiin